barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wacan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitrban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa salaasa bisha diisembarna waa labaatan labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aad barnaamijkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro baratay caafimaadka oo tababaro siiya kalkaaliyayaasha iyo umulisooyinka gobolka awdal
horta koo waxaan eegnaa waxaanu wanaajinaa tayada shaqaalaha xirfadlayaasha caafimaadka khaasatan umulisooyinka iyo neersinka waxaanu ka caawinaa waxaanu ka caawinaa oon tayaynaa tayadoodan kor u qaadnaa sidoo kale waxaanu warbixin idinka haynaa ganacsatada amaba kalluumaysatada gobolka bari waxaan u soo gudubna inaan badda birigeeda haddana bannaankeeda ku qaadano training sida shabaqa isagoo la xirxirayo asagoo kan go'ay la kabanayo sida fiilada loo dhigo sida waxaa weye haddana qofku qofka kale walaalkiisa u badbaadin karo haddana dabaashii baan ku xijinnay dabaashii iyadana dhowr marxalo soo martay
kaalimihii heesahana waxaa ka mid ah
dhan xariirada tahay dhoolxareed laba tahay dheer xayaab laba tahay
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka
askari aanan markaasi shaqada ku jirin oo ka tirsanaa ciidamada booliska turkiga ayaa habeennimadii isniinta toogasho ku dilay safiirkii dalka ruushka u fadhiyey magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga danjire andrey karlof ayaa khudbad ka jeedinayay carwo lagu soo bandhigayay sawiro markii uu toogashada u ku bilaabay nin si wanaagsan u libisnaa oo markii horena meel gees ah ka taagnaa masraxa dad badanna ay u haysteen inuu ka mid ahaa ilaalada safiirka isagoo aanan wax dignin ah siin ayuu ninkani gadaal ka toogtay safiirka isagoo kadibna ku qayliyey allaahu akbar kadibna ku dhaartay inuu u argudayo wax uu ku tilmaamay dilka ay ruushka ku leynayaan dadka rayidka ah ee reer suuriya saddex ruux oo kale ayaa ku dhaawacanta weerarkaasi ka hor inta ninkani aysan toogan ciidamada booliska duqa magaalada ankara maliix gogjeeg ayaa sheegay in ninka ikhtiyaalka sameeyey uu ahaa labaiylabaatan jir ka tirsanaa ciidamada booliska magaciisana uu ahaa mawlid marti altintash madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa cambaareeyey weerarka
booliska magaalada baarliin ee dalka jarmalka ayaa sheegay in ay baadhayaan aqoonsiga qofkii waday baabuur kuwa xamuulka qaada ah oo uu jiirsiiyey dad tiro badan suuq ku yaala magaalada baarliin halkaasi oo ay ku dhinteen laba iyo toban qof halka konton kalena dhaawaciye soo gaadheen weerarkaasi ayaa ka dhacay bannaanka suuqa laga dukaamaysto oo ku yaala bartamaha magaaladaasi baarliin oo ay xilligaasi dad badan oo jarmal u badani ay ka adeeganayeen iyaga oo xusaya munaasibadda ciidda kiristaanka mid ka mida laba qof oo saarnaa baabuurkaasi ayaa lagu dilay oo meydkiisii laga dhex helay gaadhigaasi halka mid kalena ay boolisku xabsiga u taxaabeen booliiskuna waxay sheegeen in weerarkaasi baabuurka loo adeegsaday ay ku tilmaameen fal argagixiso halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ayaynanu ku guda jirnaa ururka xirfadlayaasha caafimaadka ee gobolka awdal waa urur ay samaysteen dhallinyaro wax ku bartay dalka gudihiisa waxaanay caawiyaan oo ay tobabaro iyo wacyigelinba u siiyaan kalkaaliyayaasha iyo umulisooyinka gobolkaasi awdal iyo deegaano badan oo ka mida somalilan waryahayaga magaalada boorama haashin sheekh cumar good ayaa waraystay gudoomiyaha ururkaasi xasan faarax xuseen xasan faarax xasan idhaahdee ugu horeyna waxa uu weydiiyey waxa uu ururkoodu qabto
horta koo waxaan eegnaa waxaanu wanaajinaa tayada shaqaalaha xirfadlayaasha caafimaadka khaasatan umulisooyinka iyo neersinka waxaanu ka caawinaa waxaanu ka caawinaa waan tayaynaa tayadoodan kor u qaadnaa waxaa ka mid a muxuu ahaaye waxaanu siinaa siminaaran siinaa waxaanu uga yeedhnaa from tuule from magaalo ilaa tutuulo gobolkeena awdal waxaa ku yaala sideed iyo toban m c h ba ku yaala sideed iyo toban m c h iyo maxaa la dhahdaa saddex saddex cusbitaal garanaysaa ee oo oo magaalada boorama oo alaal hosbitaal ka mid yahay alxayaad hosbitaal ka mid tahay boorama general hosbitaal oo abraar hosbitaal lagu magacaabo uu ka mid yahay iyo m c h-ada toddobada m c h ku dhex yaalla booramana muxuu ahaa iyaguna ku jiraan marka waxa weyaan shaqaalahaas baan magaranaysaa ayay annagoo wada shaqayn fiican naga dhexayso isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka awdal dr cabdiraxmaan jaame hadi iyo muxuu ahaa regional and primary health care regional hospitalka oo lagu magacaabo yaabe qolo- qoladaasaan wada shaqaynaa oo magaranaysaayay wixii waa inay gabadha umlisada ama neersinku ay taqaano sida ay u bixinayso een, hooyadu faa'iidada ay u leedahay ilmaha in la siiyo lixda bilood u horeysa ee magaranaysa neesnuujinta in la siiyo Een, waa inay hooyada kala hadso faa'iidada ilmaha u leedahay iyada u leedahay hooyadu way kasoo qabanaysaa ilmihii maxaa la dhahdaa een, ee, maalinba maalinta ka dambeysa ilaahi subxaana watacaala waxa naaska ugu jira ilmahaas maalinta uu jiro wuxuu u baahan yahay ururkiinan ku bahoobay xirfadlayaasha caafimaadka ee guud ahaanba ka jira gobollada somalilan ee madallad guud baad leedihiin oo aad hoos tigtaan ururkan xirfadlayaasha caafimaadku haa haa dowlad guud baan leenahay waxaan leenahay muxuu ahaaye een, een, health- health quarter baan leenahay oo muxuu ahaaye een, meeshana laga maamulo xaruntana laga maamulo waxa weeyaan ee ugu weyn waxa weeyaan waa hargeysa hargeysa ku taallaa
seed u xidhiidhaanee shirarka aad u qabsataan kulannada aad u qabsataan een, aad isku dhaafsataan wararka iyo macluumaadka kolba soo kordha ee ku soo kordha een, dhanka caafimaadka waxaan isku dhaafsanaa horta waxa weeyaan halkaa waxaa jooga shaqaale berminadaa jooga oo madgaranaysaa badankooga dhammaanteedu annagoo aan haddaan nahay yaa iyaguba waa wada mooto dawiceen cid lacag ku qaadata ma jirto waxaa loo adeegaa un- muxuu ahaa dadkiina dee, n- inoo baahan iyo somaliland dalkaanu adeegnaa marka waxaan ku wada kala xidhiidhnaa hawl oo kale la qabanaya iminkoo kale waxay een, badanka waxay nooga yimaadaan seminaarisku hargeysada noo- nooga yimaadaan iyaga ama wasaaradda ama hay-ada un f b a w h waxa ka soo qaadanaya gobol kaste waxa weeyaan dee een, inbaa inbaa loo jaangoynaya marka waxaa liila soo xidhiidhayaa een, afar iyo toban cisho ka hor een, train noocaasaan sii wad- soo wadnaa een, saasuu dhacaya informationka oo dhan emailkay maxay igu soo dirayaan markay igu soo diraan yar anna waxaan la xidhiidhaya markaaba cidda ay khusayso oo ay ka mid tahay muxuu ahaa wasaaradda een, een, caafimaadka ee gobolka awdal een, human resourceka caafimaadka human resourceka een, primary health care officeka yaan la xidhiidhanaa markaan idankii weydiisano kadibna iyaguna waxay la sii xidhiidhayaan ee, injaajyadii m c hada iyo isbitaalada kadibna maalintii mandate-ka ahayd ee laisku yimanayay bay imanayaan mad garanaysaa saasaan ugu wada xidhiidhnaa ururkiinu ma urur madax bannaanba mise waxaad hoos tigtaan wasaaradda caafimaadka oo kale may waxa weeyaan waa xirfadlayaal caafimaad u madax bannaan yihiin wasaaradda caafimaadku een, way aqoonsan tahay muxuu ahaa een, ururka ay aqoonsan tahay laakiin waanu la shaqaynaa iyaga laftooda waxyaabo badan baanu ka caawinaa een, nagama maarmi karaan Een, waxaan kaaga soo booday oo kale iminka waxaa jira een, mar kasta oo boolio kambi boolio la gal- galo galo a- a- dabaysha talaalka dabaysha ama talaalka jadeecada waxaa la sameeyaa waxa la dhahdo independent monitoring een, oo oo ah muxuu ahaa in markuu talaalku saa u dhaco shaqaale caafimaadku guri kasta ay tagaan ilmihii yaraa ay siiyaan talaalkii
kaasi wuxuu ahaa xasan faarax xasan oo ah guddoomiyaha urur dhalinyaro oo isku xilqaamay in ay tababar siiyaan umulisooyinka iyo kalkaaliyayaasha caafimaadka ee ka howlgala gobolka awdal iyo deegaanada ku hareereysan wuxuu magaalada booramo ugu waramayey waryahayaga haashim sheekh cumar good
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a khayraadka badda ayaa ka mid ah khayraadka dabiiciga ah ee ay soomaaliya uga wanaagsan tahay dhammaan dalalka qaaradda afrika soomaaliya ayaa leh xeebta ugu dheer afrika waxaa martabadweynta hindiya oo ka marta koonfurta bartamaha ilaa bariga halka badda casna ay ku dhirhisan tahay bariga iyo waqooyiga tiro yar ayaa ka faa'iidaysta oo u badan dhallinyaro kalluumaysato ah oo noloshooda ay ku tiirsan tahay jallaabashada kalluunka ee badaha soomaaliya gobolka bari dhallinyarada kalluumaysatada ah ayaa waxa ay mararka qaar helaan tababaro la xiriira kalluumaysiga warbixintan waxaa boosaaso ka soo diray yuusuf maxamuud yuusuf deegaanka qow bandarsiyaada oo ka tirsan gobolka bari ayaa waxaa tababar dhinaca badda ah loogu soo gebagabeeyey dhallinyaro kala duwan kuwaas oo lagu tababaray dabaasha badda iyo weliba sida kalluunka loo jillaabo axmeddiin xabiib jaamac oo ah baraha macalinka dhallinyaradani ayaa v o a uga warbixiyey dhallinyaradani iyo weliba waxyaabaha ay ku tababareen dhallinyaradanitu waxay soo mareen tababaro kala duwan markii hore annagoo ku bilownay tiyori iyo waxaa weeye iskoolka dhexdiisa annagoo ku siinay mid maskixiyana kadibna ka dhaadhicnay badda iyo qaabka looga faa'idaysan karo iyo faa'iidada ay leedahay iyo dhibta ku jirto iyo waxa lagala kulmi kara khatartaha ku jira kadib waan ka soo gudubnay waxaan u soo gudubnay inaan badda birigeeda haddana bannaankeeda ku qaadano training sida shabaqa isagoo la xirxirayo asagoo kan go-ay la kabanayo sida fiilada loo dhigo sida waxaa weye haddana qofku qofka kale walaalkiisa u badbaadin karo haddana dabaashii baan ku xijinnay dabaashii iyadana dhowr marxalo soo martay marka hore annagoo oo keliya lugahayan ku dabaalanay jaakadaha ku dabaalanay heerba heer soo gaarnay heer markii dambe aannu gaarsiinay intaan siximad u soo kirayno ama ku qaadno inaan badweynta ku soo daadinno kadib muddo saacad ama laba saacadood ay soo dabaashaan xeebta ku yimaadaan hadda wakhtigoon ugu gaaban aawgiis meeshaan meel ka fog waa geen lahayn raggan ragga jaakadaha hadda waxay u qabaan keliya muuqaal ahaanna idinka idin tusaan inay reerbadeed yihiin laakiin way ka gudbeen heerkii jaakadda iyo inay jaakad gashtaan waayo maanta waxay marayaan isku filnaasho keliya waxaa ka maqan qalabkii iyo shaqadii oo lagu hago heer waxay marayaan weliba heer weliba waxay marayaan anigoo halkaan intaan xeebta u fadhiisto waagoor waxaan ku bilownay badan bahasha la yidhahdo huriga gacantaan ku bilownay steebka ugu hooseeyaan ka soo bilownay kadibna waxaan ku xijinnay inay aniga halkaa xeebta ku sugayo inay soo kalluumeeyaan bartayda igu keenaan kalluunkii anoo halkayga fadhiyo oonu dhaqaaqin waqtigii hore iyadoo la raaci jiray ama lala socon jiray haddana insha allahu tacaala waa ka filaynaa intaa inka badanba inay samayn karaan keliya waxaan u baahannahay annagoo hore u sii soconno qaar ka mid ah dhallinyaradan ayaa sheegay in wakhti badan ay ku lumiyeen sida ay u baran lahaayeen xirfadda badda maantana ay yihiin dhallinyaro ka soo bixi kara shaqada badda
baddaanaan ujeeddaan waxaa ku jira khayraad badan khayraadkaa badanina lama sidii loo soo saari lahaa unbaa la garan waaye khayraad baddeenna lagama waayin marka annagu si fiican baan waxaan u xiisaynaa xagga badda xaggaan dhallinyaro ahaan wax badan baanu badda ku khasaarinaa waxaanan u baahannahay dabaashii waa barannay horumar intaa ka duwan oo kor uga kacsan baanu rajaynaynaa insha allah hadeerna waxyaalo badan baan oo iftiimay wax badannana waa sugaynaa
axmed maxamuud axmed maxamuud axmed dabaashu waa fiican tahay annaga noo fiican tahay dabaasha waa barannay ilaa waxaanu ku soo khasaarnay wakhti intaanu baranaynay hadeerna maasha allah xilli heer waxaan taagannahay aanu ka soo dabaalan karno ilaa meel laba saac saddex saaca oo laba mayla markii hore may waa dabaasha waa lay baray wakhti baana igaga baxay inaan dabaasha barto hadeerna maasha allah meel fiican baan ka taagnahay dabaasha bismillahi raxmaan raxiim magacay waxaa la farxaan cabdisaaq maxamed haddaan ku horeynaa dhanka dabaasha dabaasha waxaanu ku khasaarnay wakhti badan aanu dabaalan jirnay subaxdii iyo xilliga galabtii ah haddeerna waa ujeedaan ilaa meeshaan kasoo dabaalanay meel dheer weeye waa saas bismillahi raxmaan raxiim magacayga anoo ku bilaabaya magacay waxaa la yidhahdaa maxamed maxamuud cabdiraxmaan
badda waxaan ka barnay dabaasha iyo sida loo kala musteeyo sida shabaagta loo dhigo shabaagta waa geyna waa xirnaa baddan dhagax xaggan dhagax waan ka dhignaa xagga dhagax waa xagga baddointaan soo dhignaa ha hadda sidaan usoo dabaalanaya yuusuf maxamuud v o a
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf warbixintii uu noogaga soo diray magaalada boosaaso ayaadna dhegaysateen halka aad nagala socotaan dhegaystayaal waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana aan ku nasanno kaalimihii sugaanta yurub kenya iyo alkhaliiji
dholxareed laba tahay adheer xayaab laba tahay dhalxalaalaba tahay adhaar xariiraba tahay dholxareed laba tahay dhir xayab laba tahay xaasbaqashala tahay xilaa dhowrsan baa tahay xuraal cayndhaba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay xaasbaqashala tahay xilaa dhowrsan baa tahay xuraal cayndhaba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay
xidig dhalaalayaa tahay dhameen looxishaa tahay dhabta xeeriyaa tahay xaqna dhowrayaa tahay xidig dhalaalayaa tahay dhameen looxishaa tahay dhabta xeeriyaa tahay xaqna dhowrayaa tahay xubkii dhalayaa tahay xindabi dhowrayaa tahay halkaas dhiiran baa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xubkii dhalayaa tahay xindabi dhowrayaa tahay halkaas dhiiran baa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay
xaasbaqashala tahay
cindabi dhowrayaa tahay xuraal cayndhaba tahay xurmaygu dhan kastaba xurmaygu dhaqaa tahay dhan kastaba xurmaygu dhan kastaba xulba tahay
xubkii dhalayaa tahay
xilaa dhowrsan baa tahay halkaas dhiiran baa tahay dhan kastaba xurmaygu dhan kastaba xulba tahay xurmaygu dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay
yaa salaam cabdijabbaar xaaji cali alkhaliiji iyo yurub maxamed cabdi yurub genyo heesadaasi ay la wada jirka u talantaaliga u qaadayeen ayaanu intaasi kaga soo gudbaynaa weli barnaamijkii dhallinyarada ayaynu bartanka kaga jirnaa ee nuur xasan nuur bukhaari ayaa u diyaaraa isboortigii.
mahadsanid zahar cile kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena dhallinyarada maanta haddii aan ku bilowno horyaalka dalka ingiriiska xalay hal kulan ayaa la ciyaaray taasoo dhe- kaasoo dhex maray kooxaha liverpool iyo everton oo ah laba kooxood oo isku magaalo ah gool uu laadkii ugu dambeeyey ee ciyaarta uu u dhaliyey kooxda liverpool ciyaaryahan sadio mayn ayay kaga adkaatay kooxdan everton oo ay xafiltan u kala dhexeeyay liverpool guushaasina waxay u xaqiijisay inay gasho kaalinta labaad ee horyaalka oo ay kala wareegtay kooxda manchester city horyaalka ingiriiska waxaa saddex iyo afartan dhibcood ku hogaaminaysa kooxda chelsea waxaa kusoo xigta liverpool oo hadda leh toddoba iyo soddon dhibcood kaalinta saddexaadna waxaa ku jirta manchester city oo leh lix iyo soddon dhibcood xaggaas iyo horyaalka jarmalka caawa waxaa dhici doona ilaa iyo afar ciyaarood kooxda brushia dortmund ayaa martigelinaysa naadiga osburg wolfsburg waxay la ciyaari doontaa kooxda brushia munchen gladbach intrag frankfurt ayaa martigelinaysa kooxda mens nulbon halka ay kooxda hamburg ay wajihi doonto kooxda shaalka horyaalka bundesligaha jarmalka waxaa xilli ciyaareedkan dhammaan kooxaha kubadda cagta ka yaabsaday koox lagu magacaabo b lebsig kooxdan ayaa markii ugu horreysay sanadkan ciyaaraysa horyaalka koowaad kadib markii ay ka soo baxday zeria bida iyada ayaana hogaaminaysa waxa ay hadda saddex dhibcood ka horreysaa kooxda caanka ah ee bayer munikh b libzig waxa ay horyaalka bundesligaha jarmalka ku hogaaminaysaa lix iyo soddon dhibcood waxaa kusoo xigta bayan munikh oo leh saddex iyo soddon dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta hovenhem oo leh toddoba iyo labaatan dhibcood waxaa dhibcaha la wadaagta kooxda herti berlin oo iyaduna leh toddoba iyo labaatan dhibcood dhinaca horyaalka talyaaniga daafaca kooxda yuventus leonardo banuji ayaa saxiixay qandaraas uu kooxdiisa kula sii joogi doono ilaa iyo sanadka labada kun koob iyo labaatanka arrintani waxa ay meesha ka saaraysaa damicii kooxda chelsea ee dalka ingiriiska oo iyadu baryahanba ku daba jirtay daafacaanay u dhashay dalka talyaaniga macalinka kooxda chelsea antonio conte oo horey u soo leyliyey kooxda yuve ayaa aad u doonayay inuu banuuji mar kale dib ula midoobo oo uu keeno kooxda chelsea ee ka dhisan magaalada london banuuji waxa uu ka tirsanaa yuventus tan iyo sannadka labada kun iyo tobankii markaas uu kaga soo biiray kooxda bari ee dalka talyaaniga xubintii ciyaarahana dhegaystayaal waa naga inta
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali dot com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
booliska magaalada baarliin ayaa sheegay maanta in ay baadhayaan aqoonsiga qof baabuur kuwa xamuulka ah waday oo jiirhsiiyey dad tiro badan oo ka dukaamaysanaya suuq ku yaala magaalada baarliin halkaasi labiyo toban qof ayaa ku dhintay konton kalena way ku dhaawacmeen waxa ay sheegeen ciidamada booliisku in mid ka mida dadkii baabuurkaasi saarnaa oo meyda laga helay gaadhiga dhexdiisa halka kii kalena xabsiga loo taxaabay dhinaca iyo dalka turkiga haddaynu u kacnana askari aan markaasi shaqada ku jirin oo ka tirsanaa ciidamada booliska ee dalka turkiga oo da-diisu lagu sheegay labiyo labaatan jir ayaa habeennimadii isniinta ee salaasadu soo galaysay ku dilay safiirkii dalka ruushka u fadhiyey magaalada ankara ee dalka turkiga madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa cambaareeyey dilkaasi wiilkaasi askariga ahaa ee dilka geystay ayaa ku dhawaaqayay ilaahbaa weyn iyaan la ilaaweyn xalab iyo suuriya waxaana loo malaynayaa in falkaasi uu ka dambeeyey dagaalada ka socda dalkaasi syriya aad ayay u mahadsan tahay saare ciidle oo mar kale noogu celinaysay wararkii ugu doorka roonaa kuwii caalamka aan idiin haynay duhornimadan maanta ah dhegaystayaal markaana kaalimihii sugaanta aan dib ugu laabanno heestii loogada qalbiga iyo fanaanka nimcaan hilaa
inkastoon isleeyahay ka saar layska magaceega lafta dhabarka haysiyo jiirkiyo gebilaxaadkayga adiga kulo moosi wayn igu labanlaaban lagamana lanaan karo markuu kaaga luma ruuxu saboonag rabay wixii aayarka la geeya lagamana ladnaan karo markuu kaaga luma ruuxu halugooyada dadkaygiyo mulaq shayga libinaasa iyo laboonaag rabay wixii aayarka la geeya mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe naasba ku xidhnaato in adigu laman tahay iyagu laabta ku dhex nooshaye mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe laasfa ku xidhnaato nadigu lamaan tahay yabo laabta ku dhex nooshaye laxanoo hurdada gaadisluun goortangala luuqa lubigana xusuusaha ilura laacdanu badhiidho alluma iyo dhulkaba wanaca kaamaladu maandhe laxanoo hurdada gaadisluun goortangala luuqa lubigana xusuusaha ilura laacdanu badhiidho alluma iyo dhulkaba wanaca kaamaladu maandhe lixdan jeer natiyanku idhi waamka erisoohan lixdan jeer markii aan ku idhi laamka erey soohan dhibdhaday leeb- leebka igu taagan buu yidhi loogada qalbiga saaran iyo liidku adi weeye waa codkii fanaanka nimcaan hilaac heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii dhallinyarada maanta ee idaacaddeenna duhurnimo intaanu mar kale kulmayno sahre cidla nuur iyo nuur xasan nuur oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo dhinaca farsamadana waxaa inoo joogay maxamed cabdi sandheere
loogada qalbiga saaran iyo liidku adi weeye mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe naasfa ku xidhnaato in adigu lamaan tahay yabo laabta ku dhex nooshaye mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe naasfa ku xidhnaato in adigu laman tahay iyago laabta ku dhex nooshaye mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe naasfa ku xidhnaato in adigu lamaan tahay yabo